ilaahay ayaa mahad dhammaanteed iska eleh ammaantiisana ma koobi karayno mahadda ilaahay waxa aynu leenahay laa nuxsi hanaءa calayka anta kamaa ahnayta calaa nafsik mahaddaada iyo ammaantaada ma koobi karna ilaahayow adigu intii aada naftaada ku ammaantay ayaad leedahay ammaanta ilaahay markaan ka gudbo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaynu ku salinaynaa allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid ammaantaa iyo salligaa kadib waxaan aada ugu mahadnaqayaa markaskan iyo xaruntan tacliinta iyo tarbiyada isugu jirta ee aniga maanta ilaahay jaanis ii siiyey inaan soo hor fadhiisto oo aan la kulmo anigoo aada ugu faraxsan inaan sheekhaygii macallimiinteedii waaweyneyd sheekh cabdilaahi muuse khaalib xaruntii uu mas-uulka ka ahaa in ilaahay maanta ii qadaray oo aan macalimiintayadii iyo culimadayadii inaan maanta markaskay hayaan aan soo booqdo aada baan ugu faraxsanahay waxaanan leeyahay anigaa faa'iiday maanta waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa walaalihii inoo soo diyaariyey barnaamijkan ee runtii muddada aanu soo wada soconnay intaa markaan ka gudbo way wanaagsanaan lahayd wakti dheer in la isu helo oo la iswaaniyo oo aaraada la isweydaarsado laakiin arday wax baranaysaatihin waxaa laydin siinayaana waa fariimo haddii aan aniguna ka mid ahay bahda tacliinta ku jirta haddii aan ka mid ahay bahda masaajidada iyo wacyi gelinta ku jirta yaanan darajadeediiba gaadhine haddii aan ka mid ahay bahda jecel iskuulkan waxa aan jecelahay inaan idinla wadaago mawduuc runtii lai xadiday oo aada u dheer laakiinse aan jecelahay inaan anigu qodobo uun ka taabto iyo tusaalayaalkoo kooban mawduucaas oo ah akhlaaqda waxaan dareemayaa in mawduuca la ii dhiibay iyo ardayda iyo hor fadhida ay isleeyihiin waan wareegaa runtii oo masaajid madaaristu iyo iskuullada dee culimada marba qof bay u yeedhaan sidaa in loo fadhiyo ardayda tiradaa leeg ay sidaa u fadhiistaan edabta leh sida loo arkaa waa naadir ama way yartay marka waxa isleh baan leeyahay insha allahu tacaala ardayda i hor fadhida ee akhlaaqda iiga muuqata insha allahu tacaala iyo mawduuca la ii dhiibay insha allahu waan rajaynaya laakiin waxaan idhi mawduuca alakhlaaq baan ka warramaya anigu maan odhan alakhlaaq alxasana mana odhan alakhlaaq asayi-a akhlaaqda wanaagsan iyo anshaxa suuban baan ka warramayaa anshaxa iyo dhaqanka liita ayaan ka warramayaa maan odhan waa labadoo isku jira ayaynu qaadan doonaa insha allahu tacaala waayo waxaaba lagu qeexaa ama lagu tacriifiyaa akhlaaqda maxay tahay marka laga hadlayo labadooda waa la sira weydaariyaa uni alakhlaaq alxasana waxaa lagu qeexaa altaxalli can alfadaa'il waaltakhalli can alradaa'il in qofka ay ka muuqato oo uu dhaqan ka dhigto tilmaamaha wan wanaagsan iyo sifooyinka quman in laga waayo oo uu iska ilaaliyo waxa la wixii anshax iyo dhaqan xumo ah saa darteed baan mawduucii labadiiba maadaama ay soo geli karaan ayaan akhlaaqdan ka warramaya ardaydeedii annagoo dee waalidiintiina ku jirna oo lexojeelo badanana hayso dareemanayna wakti adag in lagu jiro oo akhlaaqdii ay sii dhimanayso oo dhallinyartii weerar lagu soo qaaday aan dareemayno cadowga ummadda muslimiinta ahi khudadka iyo balaanka iyo qorshaha ay ummadda muslimkaa si ay u burburiyaan ay u dejiyeen qodobay u dejiyeen waa muhiim inaad ardaygaagan fahamsanaato halka la isla marayo barnaamijyada ay dejiyeen min khudad alacdaa'i waxaa ka mida afartan qodob oo qodobkeenani ka mid yahay waxaa ka mida ummadda muslimka ah alqadaa cala alkhilaafa alislaamiya ummadda muslimka ah waa in madaxda laga qabtaa oo madaxda laga baabiya oo hoggaan isku xidhan la waayaa waxaa ka mid a ummadda muslimka ah in midnimadeeda iyadana laga saaro meesha waxaa ka mid ah in laga takhalluso qur'aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida qodobkan aynu maanta u fadhino oo ah in ummadda akhlaaqdeeda la burburiyo caqligana laga maydho oo caqligii diinta iyo dhaqanka wanaagsanee diinta waa ina farayso caqligii la doonayo in lagu shubo in laga shubo oo laga ilaaliyo oo caqli kaa kar soo horjeeda oo bala iyo baas iyo xumaan iyo fasaad wada in lagu shubo tadmiir alakhlaaqi walcuquul waa mabda ka mida mabaadida ay ku dagaalamaan akhlaaqda si loo baabiiyo maxay yidhaahdeen waa in wax alla wixii akhlaaqda xumaynaya ee muslimkaa burburinaya loo sameeya mid ka mida kuwooda brotocoolaadka ee gaalada ah ee u dejiye barnaamijyada ayaa wuxuu yidhi kelmadan carabi ahaan baan idinku akriyaya markaa dambana waa fahmaysaanbe markaa dambana soomaaligeenu iskula eegaynaa wuxuu yihi kasun wahaaniyatun yafcalaani fi lummati lmuxamadiyati maa laa yafcaluhu alfu madfacin faaqriquuha buuli ummadda nebi maxamed ma doonaysaan inaad ka takhallustaan gaalay waa barnaamij haddaad iminka googleka saa u gasho kutubtaa haddaad baadho way ku qoranta wuxuu yihi kasun koob khamri ah caqligooda oo la bedelo oo maskaxda laga qaado khamri iyo mukhaadaraad lagu shubo xashiishad iyo afyuun lagu shubo horowiin iyo wax lamida lagu shubo qaad laga dhergiyo khamri laga dhergiyo xabag laga dhergiyo caqligooda oo la bedelo iyo wakaaniyatun inan heesaysa oo ku luuqaynaysa miisina loo raacinayo oo la daawado waa hees iyo miisi iyo khamri la siiyo ayaa yafcalaani fi lummati lmuxamadiya ummadda nebi maxamed waxay ku samaynaysaa maa laa yadfacuhu alfu madfac kun madfaco aynu ku ridno labadaas ay nagaga filan mukhadiraadkan farabatay dhallinyarooy ee caruur badan oo idinla midi oo maanta ka dhacay ay isticmaalayaan oo maalin walba saa lainoogu soo daynayo oo xadka laga soo daynayo oo maalin walba aad aragtaan booliska inta ay ina tusaan ee ay qabtaan inta aanay qaban baa ka badane waxa lagu socdaa adiga adiga lagu socdo adiga lagu socdo odayga weyn laguma socdo hooyada weyn laguma socdo adaa la doonayaa in lagu burburiyo adaa la doonayaa dhaqankaaga in la burburiyo adigaa la doonayaa diintaada in la burburiyo adigaa la doonaya la doonayaa dadnimadaada in la buriyo adiga ayaa la doonayaa shaksi bilaa diin bilaa akhlaaq bilaa caqli ah aan horumar adduunyo iyo horumar akhri gaadha inaad noqon baa la doonaya xadaaradaha iyo ilbaxnimooyinku way is eryanayaan walidaalika diinta islaamku waxay awood saartay akhlaaqda wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimkaa muxuu yihi muxuu ku yidhi wainaka lacalaa ii sheega de khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku dul sugantahay calaa baa la cabiray nebiga gebigiisa baa akhlaaq baa saaran wainaka lacalaa khuluqin cadiimin akhlaaq wanaagsan ayaad ku sugantahay nebi moxamed waa akhlaaq wanaagsana macnaha ay kelmadda akhlaaqda wanaagsani leedahay buu lahaa walidalika caaishata radia allahu canha maxay tihi iyadoo fasiraysa wainaka lacalaa khuluqin cadiim kaana khuluquhu lqur'aan bay tihi nebiga calayhi salaatu wasalam nebiga dhaqankiisu wuxuu ahaa qur-aanka qur-aankaasuun iska eg qur-aankaasi wuxuu farayna waa laga helay qur-aankaasi wuxuu ka reebayna wuu ka fogaaday bal ay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi inamaa bucitu ayuu yihi waxaa la igu soo diray uun inamaa culimada luqadu waxay dhahdeen waxay culimada balaaqadu qasri bay faaidaysaa bay dhahdeen xasri bay faaidaysaa bay yidhahdaan waa soo koobid kaanamaa nebi moxamed uu leeyahay aniga shayga quraan u imidba waxa weeye inaan wax toosiyo akhlaaq wanaagsan baan u imid dhaqan wanaagsan caqiidadu waxbay toosisaa cibaadadu waxbay toosisaa akhlaaqdu waxbay toosisaa anigu gebigaygaba akhlaaqda inaan toosiyo ayaa laygu yah makaarim alakhlaaq tilmaamaha wanaagsan ee sharafta leh ee haybadda leh ayaa laygu soo diray inaan faafiyo ninka shaacirkee abwaanka weyn ah ee carab oo dhani ay yaqaanaan ee amiir shucaraa ay u yaqaanaan axmed shawqi ayaa arrintan u ka hadlay markaasaa wuxu uhi wainama alumamu lakhlaaqu maa baqiyat fain humuu dahabat akhlaaquhumu dahabu waidaa usiiba alqowma fii akhlaaqihim faaqim calayhim ma'taman wacawiila buu ihi wuxuu ihi ummaduhu waa akhlaaqda waa akhlaaqda toosan inta ay jiraan ummadi way jiraysaa inta akhlaaqdeedu jirto fa in hum dahabat akhlaaquhumu hadday ummaddaa akhlaaqdeedu tagto ay ka fara baxaan akhlaaq akhlaaqdii wanaagsan iyo ashriisu banaa dahabuu way ku daayeenoo way socdeen waidaa usiiba alqowma fii akhlaaqihim ummad haddii laga weeraro xagga akhlaaqda ummad haddii laga qabsado xagga akhlaaqda oo ay dhulka ka galaan faaqim calayhim ma'tama tacsi u dhig buuri tacsida soo ma taqaanaan waa geerida waa ummad dhimatay wama'tama iyo oohim hadii jeer inkastoo sharcigu islaamku aanu fasaxayn marka geeri dhacdo berigii hore iminka dadkii dadka diintii bay fahmeenay meeshaa geeridu ka dhacday waxaa lagu garan jiray dumar ka ooyaya marka isagu wuxuu leeyahay meesha iyada ah waa meel tacsi iyo ohin ka socoto waa meel baabaaday qof dhintay miyuu soo noqdaa ummad akhlaaqdu ka dhimatay sooma noqoto nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda lagu sheegay ee qur-aanku sheegay ee axaadiidta ay ku safeeyeen saxaabadiisu haddii aynu wax ka soo yaro qaadanno waxaa ka mid a ilaahay jala jalaaluhu fii suurati aali cimraan muxuu ku yidhi waxa uu ilaahay ku yidhi فبما رحمة من الله لنت لهم هيا محاك حقا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي الله نحريس إلهي درتي بعد ذلك نقول دبع دي شخص دبع السن باعتها أو نحريس إلهي قليي درتي أيانتها إلهي إلهي باكوا أبو رحمة كذا دبع سنات ولو كنت فظا حداد نقول لها سيء الخلق mid akhlaaqdiisu ay hoosayso haliida alqalbi qalbigiisu dhagax yahay oo qallaf oo tawafa haddaad noqon lahayd oo ummadda ku ad adag lanfaduu min xawlik lansarafuu way kaa jeedsan lahaayeen way kaa carari lahaayeen bale ilaahay wuxuu inoogu sheegay fii suurati attawba aakhirkeeda laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebi alla oo rasuulki ilaahay baa idiin yimid oo idinka idinka yimid waa idinku malaa'igna maaha cid kalena maaha waa rasuul idinka jinsigiina iyo basharkiinana hadday dhibi idin taab maaha isaga hadday taabato hadday wax ku taabtaan qof muslina hadday dhibaata taabato way damqaysaa isaga akhlaaq wanaag waa kaa dhibta soo gaadho walaalka waa inay ku damaqdaan nebi maxamed waxaa damqayay ummadda inay dhibaato gaadho sidaa darteed baa ilahay wuxuhi lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin nebi maxamed inay naftuba uga dhacdo waxa uu ku sigtay marka uu arko dad aan iimaan lahayn kaasi muxuu u soo islaami waayey ee iimaan u qaadan waayey ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam naftuba uga dhici gaadhi marka ilaahay wuxuu leeyahay laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum wuxuu ku dadaalayaa hanuunkiina iyo wanaaggiina iyo khayrkiina xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta wuu dabacsan yahay oo wuu dhibirsan yahay waa sifooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam arday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka ay saxaabadu sifeeyeen axaadiida saxiixa ah waxaa ka mid a xadiiskii tirmidi ee xasanun saxiixa ahaa ee caaisha warinaysay waxay tihi nebi moxamed sifadiisa bal eeg waxay tihi nebi moxamed muu ahayn mid faaxisha mid mid xun isagu muu hayn mutafaxishna muu hayn mutafaxish waxay qofka xumaanta iska keena takalluf iminka waxaa jira mid baa doonaya in dad yaro maadeeye oo markaasuu xumaantii iska keenayaayo si loogu qoslo muu hayn nebigu sidaa jaanjaanka noocaas ee dhaandhaanka ah muu hayn nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu muu hayn sakhaaban fi laswaaqi mid suuqa iyo meelaha ka dhadhawaaqo meelaha codka kor u qaada muu hayn nebiga sifadiisu ma hayn taa muu hayn nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa yuzi bisayi asayi-a bisayi-a xumaan haddii lagu sameeye nebigu xumaan kagamuu daba keeni jirin oo kagamuu goaargoosan jirin walaakin yacfuu wayaslax wuu saamixi jiray oo wuu cafi jiray oo wuu iska dhaafi jiray ayay tiri caaisha radia allahu canha bal ee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi waxa agtayda loogu jecel yahay oo iigu dhow aniga idinka marka laydin eego aakhire marka la joogo majliskayga iyo halkaan joogo waxaa imanaya uun axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku maxay akhlaaqda wanaagsan bal eh nebi moxamed wuxuu sheegay oo axaadiista saxiixa ah ku jirta in ilaahay la baryo ilaahu akhlaaqda ii wanaaji akhlaaqda waxuna iga hay duco waxaa jirta in gaaro inagu aynu ka akrino oo dheer laakiin ducada ducaa ulistiftaax la yidhaahdo oo dhowr weji ku soo aroortay wejiga madhabka shaaficiguna runtii inta badan aynu ku aragno ee marka salaada allahu akbar la yidhaahdo ee aan faatixada la akriso duca lama akriyo wajahtu wajiya liladii fatara samaawaati walard soo maha ducadaa qayb ka midaa jirta ducadaa waxaa ka mid a hadde waa ducadaa mar walba oo salaad la gelayo la akhrisanayo waxaa ka mid a wahdan wahdinii liaxsani alakhlaaq ilahu akhlaaqda wanaagsan igu hanuuni laa yahdi liaxsaniha ilaa anta akhlaaqda wanaagsan iguma hanuunin karo adiga mooyaane wasrif canii sayi'aha ilaahu akhlaaq xumada iga ilaali laa yasrifu canii sayi'aha ilaa anta ilaahu akhlaaqda xun igama leexin karo adiga mooyaane halkaa maxaynu ka fahnay mar haddii nebi moxamed sidaa ilaahay baryayo in akhlaaqdu ay tahay maxay shay qaali ah waxa adeer aan idiin sheegayaa waxaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu bal sheegay eeg waxaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaa akhlaaq xumo un qofka lagu arko inuu hoos u dhacayo bal ee naar ay u sababi karto ayuu sheegay ee bal xadiidkan ila eega xadiidkan waa saxiix imaam alimaam xaakim ayaa soo saaray xadiidkaa bal dhegeysta nin ayaa nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayow heblaayo salaadeedu way badan tahay salaada aad bay u tukataa salaada faralka lagama hadlayo faralku waa waajib waa sunnaheeda salaada sunnaheeda salaatuleylkeeda duxadeeda rawaatibtay raacinayso sunaha sunnaya salaadaheedu way badan yihin faral isaga laguma wada hadlo wa sadaqataha sadaqadeeda sunnihiina way badan tahay zakada laguma wada hadlayo zakadu waa waajib sadaqada ay gacanta ka bixinayso taasna way badan tahay wa siyaamaha soonkeeda sunnihiina waa badan yahay faralka isagoo laguma wada hadlayo faralka waa laga doonaya qof walba laakiin waa dheeraad waa inuu jiraa sadaqo badan soon badan salaad badan bay leedahay soo in wada wanaagsan maaha adeer ma wanaagsanta intaasi hayra annaha tu'dii jiiraanaha ayuu yihi laakiin jaarkeeday dhibtaa jaarkeeday dhibtaa jaarkuna maaha kii guriga oo qura maaha ardayga iminka madrasada kula dhigtaa ee iskuulka kula dhigtaa waa jaarkaagi ardayga kalaaska kugula jira waa waxa weyn waa jaarkaagi ardayga xaafadda kula degani waa jaarkaagi meherad haddaad hayso guriga kugu nabani ee meheradii waa jaarkaagi jaarkuu ballaaran yahay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب jaarkii oo dhan ba halkaa lagu sheegay iyo noocyadiisii jaarkii qaraabada ahaa jaarkii kuu dhowaa jaarkii muslimka ahaa jaarkii aydaan qaraabo ahayn jaarkii xataa diintaba aydaan wadaagin muslimka ahaa laakiin jaarka ahaa intaba u samafalaa la yidhi laakiin jaarkeeda haddaba iyadu way dhibtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi hiya fi nnaari fi ma taqaanaan soo ma taqaanaan naxwada soo laydima dhigo fi waa maxay xafu jar macnaheeduna waa maxay waa ku dhexsiisa maaha hiya iyadu fi naari naar bay bartanka ugu jirtaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bartanka ayay naar ugu jirtaa hadda waa gabadhii salaada badnayd hadda waa gabadhii sadaqada badnayd hadda waa gabadhii soomka badnayd maxay ku gashay naartii akhlaaqdeedii baa hoosaysay mar haddii ardaygu kaa nabadgeli waayo mar haddii macallinku kaa nabadgeli waayo mar haddii jaarku kaa nabadgeli waayo iyo kuwa kula degani ummaddu hadday kaa nabadgeli weydo camal wanaagsan ba aad samayside inaad naar ku geli karto akhlaaq xumadaa aad samaysay ayuu xadiidkaasi inoo faa'ideynaya bal eh waxaa axaadiidta ku soo aroortay saxiixa ah in guri uu ku baabi'i karo oo reer dhani gurigii dhisnaa iyo ehelkii wanaagsanaa iyo gurigii laga soo toosayay in fururin dhici karo oo gabadhu ay kuba waayi kartaba gurigeedii dhaqan xumo iyo dabeecad xumo ayaa ka mid ah bal xadiidkan eega xadiidku wuu dheeriyey laakiin intay naga khusaysa ayaan idiin sheegaya nebiyullaahi ibraahim alkhaliil khaliil raxmaan ayaa waa kii inankiisii ismaaciil iyo hooyadii haajara waa kii maka dejiyey oo cidlo ah waa kii ka dhaqaaqay amar ilaahay isagoo qaadanaya muddo dheer buu maqnaa nebiyullaahi ismaaciil baa koray ilaahay meeshiina markii hore cidlo ahayd reeruu la soo dejiyey nebiyullaahi ismaaciil baa ka guursaday reerkii dadkii la soo degay gabadh buu guursaday hadda intaa ismay arag inankii iyo aabihii nebi ibraahim ayaa beri dambe yimid markuu yimid ayaa wuxuu kusoo ku soo beegmay gurigii oo uu ismaaciil ka maqan yahay xaaskii baa joogta xaasku ma garanayso oday ayaa u soo galay garhcas oo aanay garanayn nebiyullaahi ibraahim markuu u soo galay waa intaan uga socdee ee uu salaamay kadib ayaa wuxuu ku yidhi faqaala bal ka warrama kayfa cayshukum noloshiina ka warrama xaaladiina ka warrama ninkan may garanaysaa iyado odaygan may taqaanaa maxay ahayd inay ku tiraahdo maxay ahayd inay ku tiraahdo dee inay qarsato soomahan hadda oday aanay garanay oo waraysanaya ayuunbaa markuu kelmaddaa weydiiyey unbaa waxay tihi bal waxaana dhegayso balaayaanu ku sugannay shar baanu ku sugannay ciidi baan ku sugannahay way isku dhalaashay waxba ma hayno odaygan ba waxaan ku afuuftay naxnu bisharin wadiiqin ayay tiri danat fii cayshihaa nolosheedii bay noloshoodii iyo xaaladeediibay aad miyaanu nool lahayba waan ku baktineye waan go-aynaaye waxaasay dhurtay yay u sheegaysaa waxaa lirajulin gariibin nimaanay garanayn laa tadri man huwa ma garanaysa kuu yahay maxaa meesha ku dhex jira hadalkeedaas damat zawjaha ninkeediiba cayda maan isa ahayn markay leedahay balaayaanu ku sugannay waxba ma hayno waa go-aynaa maxay u jeedaa odaygu naguma fillo weeye nebi ibraahim gabadhaa wuxuu ogaaday inaanay gabadhii inankiis ahayn gabadhu inay tahay gabadh aan wasli lahayn gabadh nimaanay garanayn saa ugu akriyaysaa gabadh ninkeedii aan asturayn gabadh dhaqankeedu hooseeyo dabeedna waxa uu ku yidhi inankii salaan iga gaadhsii waan iska noqonayaae fariinna uu u dhigay qolooyinka suugaanta ayaa garanaya dee idinkaa iga yaqaan anago dee anagu waanu ilownay hadalka hadal maldahan ayuu u dhiibo wuxuu yidhi waxaad ku tiraahdaa fariintaa iga gaadhsiiyo waxaad ku tiraahdaa ha bedelo catabada iyo fiyaaradda gurigiisa armay fahamta taana imay fahmin xataa in iyada la gowracayo ma og xataa tii may fahmin bal markuu meeshii ka baxay nebi ibraahim ayaa iyadu waa xikmade ayuu ismaaciil la soo dhacay jawiga in wax jiraan buu dareemay masuud bal warran mase dir waxaa yimid nin odaya siduu u ekaa sidaa sidaa uu garcasaa masuud kaana abi aabahaygu ahaa u haye bal warran fariin buu ka tegey bal soo sheeg alla ma iska aamusto markaasaa waxa ay ku tiri wuxuu ku yidhi dee salaadna iga guddoon catabadda albaabkaagana bedel markaasuu uu yihi dhegayso catabada la bedelayaa adiga weeye iska ambabaxdee oo adige ma fahanteen gabadhaasi maxay gurigeedii ku weyday marka hablahana waynu baraynaa taa marka hablaha la guursado odaygaaga ha ka caban baynu odhanaynaa markaynu odaygu markuu aabaheed la dardaarmayo markuu walaalkeed la dardaarmayo markii ehelkeedu la dardaarmayo ha caban aaba lama cawdeen iskiiji faraj baa imanaya baa la ydhaha duruufta isku mid maahe mar labaad ayaa maxaa dhacday gabadh buu guursaday markuu guursaday ayuu mar dambe yimid ismay arag sidii gabadhiibuu waraystay mar sidii bashbashii barwaaqaanu ku suganay raaxo nimcadii adduunkaanu haysana iyadu waa cajiibe waan wuxuu yidhi inankiisu inantii xaaskiisii inay tahay rasmigiitu uu doonayay uri salaamna iga gaadhsiiy waxaana ku tiraahdaa catabada albaabkaaga sog sidii buu nebi markuu baxay buu nebi ismaaciil la soo galay haye waxbuu dareemay deedna wuxuu ihi bal warran oday baa noo yimi sidaasuu ha sifadaasuu lahaa aabbahaybuu ha haye fariinna wuu ka tegey maxay ahayd catabada albaabkaaga giiji mase catabada la sugayaa adiga weeye adiguna iska joog buu yidhi akhlaaqdii wanaagsanaydna maxay sugtay reer bay dejisay ma jeceli adeer inaan ku dheereeyo waxaan ku soo ururinayaa akhlaaqda wanaagsan cid baa sabab u noqota akhlaaqda xunna cid baa sabab u noqota way badan yihiinna hal sabab baan anigu idiin sheegaya hal sabab baan doonayaa oo waa kaan ugu talagalay in aan maanta idinku sii waaniyo saaxiibka weeye qofkaad raacayso qof walooba qofkaad raacayso ayuunbaa sabab kuu noqon kara inuu qof wanaagsan aada noqoto iyo inaad noqoto qof xun akhlaaqdaada wanaageedu wuxuu ku jiraa qofka aada raacayso akhlaaqdaada xumaanteeduna wuxuu ku jiraa qofka aada raacayso carabtu waxay ku maamaadaan asaaxibu saaxib waa siin iyo saad asaaxib saad saaxiibku waa soo jiite saaxiibku wuu ku dhufanaya hadduu wanaagsan yahay xagga wanaagsan buu kuu soo dhufanaya hadduu xun yahayna xagga xun buu kuu dhufanaya carabtaa tiraahdaa dee waxaad moodaa mahmaa xadiidkii nebiga laga qaatay inay tahay xadiidkii nebige ahaa almar'u calaa diini khaliili ruuxu saaxiibkii dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ayuunbuu ku sugan yahay haddaba falyandur axadukum man yukhaalil ha eego qofku cidda uu la saaxiibayo waa xadiid abu daawud baa wariye waa saxiix saaxiibka iska ilaaliya saaxiibka xun iska ilaaliya ka wanaagsan berigii anu waxaan wax ka bartay madrasadan la ydhaha sheekh baraawe ma taqaanin sheekh baraawe garan maysaan masaajidka ibraahim dheer ma taqaanaa halka ka soo horjeeda iminka dukaamada ah waa madrasadaan wax ka baranay markaasaa macallimiintayadu maxfuudaad carabi ay noo dhigi jirtay oo yaraantayadu waa waa waa kelmado gabayo iyo maamaho la xifteeyo waxaa ka mid ahaa gabayadii aan xiftihi jirnay maanta halkan ku xasuusanayo idinkana idin xasuusinayo ixdar musaaxabata alla'iimi fainahu sidaasa la noogu dhawaaqi jiray yucdi yucdi saxiix waxay odhan jireen yucdi kamaa yucdi saxiixa alajrabu ixdar ka digtoonow musaaxabata alla'iimi ka xun ee akhlaaqda hooseeya ee liita iska ilaali inaad la saaxiibto fainahu waayo sababtu waxa weeye yucdii wuu qaadsiinayaa xanuunada faafa maqatay waa xanuun faafa ayuu qabaa coronavirus bay baratay kaasaa coronaviruska noocaa qaba fainahu yucdii wuu qaadsiinayaa kamaa yucdi saxiixa qofkii caafimaadka qabay ama neefkii caafimaadka qabay sida uu u qaadsiiyo alajrabu ka cadhada qaba ka xanuunka qaba ee xanuunada faafa qaba siduu u qaadsiinayo ayuu ka xumina ee saaxiibka xunna saaxiibkan u qaadsiinaya waxaa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka saaxiibka wuu kaga hadlay nebi moxamedna wuu ka hadlay ilaahay waxau yidhi watabic sabiila man anaaba ilay raac cidda aniga ii soo noqotay oo nebi moxamed iyo saxaabadiisa aan dariiqay mareen cidda maraysa raac laakiin cidda kale iska ilaali nebi moxamedna xadiid baabuu inoo sheegay qofka qof wanaagsan la socda ee la saaxiiba saaxiibka wanaagsan aljaliis asaalix waljaliis asuu nebi maxamed baa sheegay waa kii xadiidkaa wada garanaysaan qofka qof wanaagsan la saaxiibaa wuxuu ka dhigan yahay sidii qof xaamililmiski qof cadarla ah ama miski iibiya la jooga qofka dukaanka cadarlaha ah ama miskiga haya miskigu waa cadarka kugu qaalisan dukaanka cadarlaha baad gashay cadarle haddaad u gasho ku khasaari mayse markaad sidaa u gasho had iyo jeer markay dukaamada xayeysiinayeen maxay sameeyaan inay cadalka kuu maryaan adoo aan lacagna bixin inaad halkaa wax ka soo hesho iyaroo udgoona dhag maalintaa waad udgoonti qofka agtaada joogaa maasha alla war maxaad soo marsatay uu ka odhanaya cadalkani muxuu ahaa laba in aad inaanu isagu ku marin laakiin kuu ammaanood aragto oo aada la dhacdo dabeedna aad ka iibsato saddex labadaa midna inaanad helin ee intaad joogto qolkaa iyo dukaanka cadarlaha ah udgoon aad ku dhex nooshahay marka xadiidkaasi muxuu maxay culimmadu ku sharaxaan qofka qof wanaagsan la saaxiiba marnaba kuma khasaarayo waxa weyn inaad ka hesho oo ku siiyaba wax weyn wax dhexe inaad wax kaga bedelato waa kii dhexe inaad intaa aad joogto laqwi iyo xumaan iyo xan iyo balaayo inaad ka arag ka kale كنافق الكير بوليني قف قف حن لصاحبه هو النافق الكير بو في مدى ويه فرسما يقاندا وحسميه اي استعمالان اي دبكا اي كشيدان هذا ممكن دو حي سونيسا تكتان اي لو استعماله بيرتا ان لغو كليليو اي دخلك لغا سارو هدا halka bir la buufinayo iyo dab la shiday iyo wax isla wada dhacaya wildhaka samada arag marka lagu qabto maxaa duula dhimbiilo dhimbiilo ha duulaya qofka qof xun raaca waa qof dhimbiilo daadinayo kale qof agjooga waa laga yaabaa in dhibili soo duusho oo ay jidhka ama dharka kaa gubto markay ugu yar tahayna waxaad ka helaysaa baa la yidhi oo nebigu yidhi markay ugu yartahay maxaad ka helaysaa urde qarmuun waa meeshaa xun inaad ur qarmuun ka hesho sidaas darteed waxaan idinkula talinayaa saaxiibnimada ilaaliya dadkaad raacaysaan ilaaliya laakiin taasi waa kan iminka aynu la joogna saaxiib kalaa soo baxay saaxiib khatar ah saaxiibkaa magaciisa waxaa la yidhaahda ma idiin sheegaa ma idiin sheegaa social media saaxiib khatara soo baxay horta sideedaba aaladda la isticmaalaya sideedaba shar iyo khayr marba waa kii loo isticmaalo ilahay wuxu uhi waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidu wamanaaficu linnaas shaygan imanka farsamo technologygani iyo xadiidkan iyo waxaa la isticmaalayaa dhib badan buu leeyahay waxtarna waa ku jira waxa weeye mushkilad aan annaga waktigiina haysan oo imanka idin haysataa jirta oo aan doonayo dawadeedii inaad heshaan waana waxaa loogu talagalay inantan imanka miisiga tumaysa iyo kan khamriga cabaya iyo kan waxlaynaya gurigiibuu soo galay mobeelkaagu ku jiraa imanka inan miisi tumaysa lagu keeni maayo wakti badan baa ku baxaya halkanaa lagugu xidhay markaasaa weliba xayeysi waa lagu soo tuurayaa qasab sanka oo kuu daloola adigoon dalba baa sanka lagaaga tolaya saaxiib cajiiba weeye deedna caruurtii way wada way way xawilan yihin aabbaa soo geliyo gurigiisii markaasaa inankii weynaa halkanuu fadhiyaa caalam kale ku jiraa inantani halkanay joogtaa caalam kaleay ku jirtaa waa laga yaaba hooyadiina inay caalam kale ku jirto waa reer la xawilay telefoonkani wuu xawilan yahi ma maqashay waynu wada awilan waynu xawilanayba saynuga xawilanay haddaba haddii khayr la eego oo jadwal loo samaysto waxbaabay noqon lahayd laakiinse waaba yaaba oo wax wanaagsan la daawanayo inta badan balaa la daawanaya wuxuu yihi nin sheekha wuxuu yidhi maalin dhexdii isagoo khudbadaynayaba wuxuu yihi war iska dhaafo qolkii way soo dhaaftay buu yihi sariirtiibay soo fuushay sariirtii dabeedna markaad bustaha uu isa saaro ayuu weliba ugu soo galay buuhi markaasu wuxuu doono daawanaya hooyana ma oga aabbana ma oga sheekhna ma oga walaalo ma oga masaa'ib baa meeshaa ka dhacaysa markaad macaasidaa daawato fahmadaadi way guurtay maalin buu cawro arkay imaam alimaamu shaafici deedna gabayga waa ka tiriyey shakawtu ilaa wakiicin suuca xifdii faarshadanii ilaa tarki lmacaasi waahbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasim cawruu arkay adiguna imisaynu arkayna markaynu bala soo ba- soo kumanaan ma aha qalbigaba wayna madoobay war maxaad fisigis karataa sowtan balaayo kale ina fuushay maxaad qur-aan xifdidaa sowtan ay so- so- yoolba inagu xidhan yoolba ina haysta gebigeennaba waxba ina haysta sow kan qalbigii macsi yaroo uu arkay buu ku leeyahay fahmadaydii baa guurtay fahmadii baa iga guurtay waayo macsi baan arkay buu idhi deedna sheekaygii wakiic baan u tegey arrinkii baan u sheegay deedna wuxuu igu idhi buu idhi cilmigu waa nuur nuurka ilaahayna laguma hanuuniyo mid caasi macasi samaynaya adeer macaasidu way badatay dunuubtu way badatay saaxiibkaa iminka soo baxay ayaana kharibiya ta kale xataa haddaad isticmaalaysaan waxa wanaagsan u isticmaala anuu iminka waan isticmaalaa marka dee khudbadaha anuu isticmaala waxaan u isticmaalaa tafaasiirtan ka baadhaa waxaan ka baadhaa wixii wanaagsan caalamkaan kala socdaa wixii caalamku halku marayo xagga wanaagsan oo weliba idinku da'daa markaad tihiin intaad iska ilaalin kartaan aad iska ilaalisaan wixii aqoon iyo cilmiyaa loo isticmaala waxaan idinkula dardaarmaya madrasadiinan iskuulkiinan qiimo badan buu leeyahay intiina halkaa maanta ay hor joogtaa dalka waad badbaadin kartaan dalka waad badbaadin kartaan intiinaasi hadday dalka u kacdo dalka waad badbaadin kartaan diintiisaaad badbaadin kartaan adduunyadiisaad badbaadin kartaan aqoontiisaad badbaadin kartaan waa laga yaabaa iminka inaad maqashaan wadooyinkaa inaga xun laamiyadaa inaga xun laydhkaa inaga xun biyaha inaga xun dadka ordogan ordogan meyer buu noqday markaasuu bedelay dalkiisii buu bedelay ummadda waxaa bedeli kara qof han leh oo himale leh kuwaasaanu idinka rajaynaa inaad noqotaan laakiin marka hore beeskiinu waa inuu hagaaga waxaa la doonayaa idinku inaad isugu talagasho maaha adigu inaad qof weerar in lagugu soo qaado aad ka cabsatee kuwa xunxun baa la doonayaa godka intaad ugu gasho inaad soo qabataan oo aad khayrka usoo jiidaan ood masaajidada usoo jiidaan oo tacliinta usoo jiidaan inaad isku xidhnaataan baa la doonayaa kiina xanuunsanaya inaad ilaalisaan baa la doonayaa kiina geeri ku dhacday inaad xidhii- inaad inaad waxa weeyaan xidhiidhisaan baa la doonayaa isku fahmo ma tihidin ardaydu way kala fahmo badan tahay maadaad ku wanaagsan tahay maado kaluu kani ku wanaagsan yahay inaad midba kuu ku wanaagsan yahay intaad isku xidhnaataan inaad saa isu kaashataan baa la doonaya marka anagu san ka dariga dhiganaynay ayaa waxaan aada u xasuustaa anigu mid baan ku wanaagsanaan jiray waxaan ku wanaagsanaan jiray inaan kalona saaxiib hayn oo dee imika odaya inan buu beriga aanu isla hayna dee da'diinan aanu hayn imika odayaal baanu nahay iminka jabuuti joogaa anigu waxaan ku wanaagsanaan jiray maado la odhan jiray farsamada anigo sheekhiinan sheekh cabdillahi cabdi muuse qaalib iyo farsamada gacantaan technicalkaan wada dhigan jirnay iyagu dee laakiin way naga horreeya da sheekha intaan ku ridee iyagu waxaan qoladii naga horreysay bay ahayd iyagu anagu laakiin ti hargeysanu ka soo baxnay markaa maado la odhan jiray bil designska oo xisaabaad iyo waxaa ayaan ku wanaagsanaan jiray wasu odhan jiray aniga tanaa igu adag anna marka masunariga iyo carbentariga iyo farsamada la gado ee wax lays ilaan dhismaanu baranayno nijaaradda lana bari jiray oo wasaaradda lana bari jiray markaan taa gallo ayaga ga xariifsana sana war waxaan seen soo saara ciidan iyo dhooban abani iyo eeg baan oran jiray saadhaho hagaam garanaysa kaga soo hagaajiyo si oran jiray waan isweydaarsan jirnay ardaydu waa inay sidaa mid mid baa luqada carabiga ku wanaagsan mid baa xadiidka ku wanaagsan mid baa waxa weeyaan saddexda saynis ku wanaagsan mid baa xisaabta ku wanaagsan mid baa socialka ku wanaagsan mid baa computerka ku wanaagsan mid baa beeraha ku wanaagsan midba wuxuu ku wanaagsan yahay kala wuxuu mawaad- mawaad xiisadaha dhigataan idinkaa garanaye inaad saa isu saacidaan jaanisku yaanu idinka lumin jaanisku yaanu idinka lumin gelinkiina hore ha xisaabsanaado gelinkiina dambana ha xisaabsanaado annagu gelinka hore waqtigayga sinkadariga markaan xasuusto oo tacliintu sidan aanay hayn iskuulladaanu tegi jirnay gelinka dambe macaahidani may jirin iyo madaarisan xifdigu masaajidaan isku xarayn jirin marka habeenka imtixaanka la qaadayo tafsiirka maanaan jari jirin tafsiirka maanaan jari jirin habeenka imtixaanka la qaadayo caawa imtixaan baa la qaadaya ma aanaan odhan jirin oo kamaa barakadaa iman jirtay ardayda ugu sarrayn jirtay iskuulladu dabeedna waxay ahaan jireen waa taariikh cadoo la yaqaano waxa ugu sarrayn jiray ardaydii masaajidada wax ka baran jirtay ee haddana tacliinta dhigan jirtay taasaan idin rajaynaya idinkana allah idin barakeeyo wakti badan baan idinka qaaday waxaa laga yaabaa intii aad hayseen inaan idiin sheegay laakiin anaa faa'iiday wajazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo dhammaantiin